waxaa wuxuu dhaheen kolleeyahay isku day baa ka dhacay xabsiga hargeysa maxaabiis xarig dheerku culus dembiyo culus u xidhnaa ay isku dayeen in xabsiga hargeysa ka baxaan saacaddu markay ahayd malaa ilaala saddexdii oo rubucla meelahaa ama labaatan la ayay abreshinkaasi bilaabmay sida muuqata baastoolad baa gudaha ugu gasho loogu geeyey inta horta ilaa imanka la hubo oo ay adeegsanayeen tiradooduna ilaa afar bay gruubkaasi ahaa saacaddaa laga soo furay qolkii ay ku xidhnaayeen iyagoo laleeya bi ay dhaansanayaan dabeedna iyagoo baastooladdii adeegsanaya kasoo furkii laga soo furay meeshaa ayay waa xilligaa qadooyinka iyo waxaasina dhadhamaadiinoo dadku usoo socdo xabsiga gudaha loogu geeyo oo albaabka dhexe la ma garanaysaa socodku qadageynta iyo walka qaadidu ay socoto ayay ku beegeen waana sida aanu dareensannahay lala shaqaynayay oo dad xabsiga kulle gudihiisa ciidanka ka shaqeeya ah baa obrationka qayb ka ah baaristuna waa socotaa wax walba baaristaa lagu xaqiijina insha allahu halkaa waxaa ku dhintay hal askari oo ciidanka asluubta ah laba debadda ka joogayna waa ku dhaawacmeen horta mid waa ku dhaawacmay debadda markii ay ka baxeen gidaarka qaar fadhiyo debadda fadhiyo oo ay rasaastii sii mariyeen baa jira ilaa afar xabadood bay ka rideen halkaa debadda qaarna gudahay ka soo bilaabeen nasiib wanaag waxaa ah inaan maxaabiistii dibadda u baxday midna aanu imaka maqnayn oo dhammaan gacanta lagu wada dhigay iyo dad loo tirinayay inay dibadda kala shaqaynayeen intaba gacantaa lagu hayaa wixii tuhun galay ee ciidankaana ilaa imaka qaar baa baarista ku socotaa howlgal kolley dee baaristiisina bilaabantay ka hordagiisina aan isleeyahay waa lagu guulaystay oo kol haddii aanay maxaabiista operationkoodii maanta aan la lahayn intay ma garanaysaayen howlgalkaa ka fuliyeen xabsigabay ku nabad galeen taas horta ilaahay mahadiya howlgalkiina sidaasaa loo dhiciseeyey oo ma garanaysa looga hortegey baaristiina gacantaa lagu hayaa waxaan tacsi u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii askarigii ku dhintay xabsiga ee howlgalkaa ku dhintay samiriiban allah inaga siiyo oo hawl qaran ayuu ku dhintay labada askari ee ku dhaawacmayna sidaas leeg ilahi waxaan uga baryaya inuu ka dhigo maxaan ku dhaha caafimaad deg dega uu ku siiyo ka kiciyo nabarkaaga daro intaasay horta runtii markaynu ilaa imaka bixin karayna waa ilaa intaa wixii kale dee baaris baa socoto baarista xaqiijinmaxaabiistaasi waa maxaabiis dambiya culus u xidhan burcad dadeed qaar u xidhan iyo argagixiso qaar u xidhan ba waa leeyihin